bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala aalihi wsaxbihi wslem allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suuratu lxaji suuratu lxaj waa makiya aayaadkeeduna waa sideed iyo toddobaatan aayadood culimmada qaarkood madani ayay ku tilmaameen laakiin waa makiya aayaad madanihiina waa ku jiraan bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim allah waxau idhi subxaanah yaa ayuha annaas dadkiiow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiinka baqa waayo ina zalsalata asaaca saacadda qiyaamo gilgilashadeedu shay-un shay weeyaan shaygaasoo cadiimun weyn yowma maalin ayay gilgilanaysaa ama yowma sida xoogga badan waxaad ku tacallujisaa tadhaluda ka dambaysa ku nasbi macnuhu markaa waxau noqonayaa yowma maalin maalintaasoo tarawnahaa haa oo saacaddaasa aada arkaysaan tadhalu way iloobaysaa maalintaa markaa yowmka tadhaludaad ku xidhaysaa yowma maalinta tarawnahaa aada saacaddii arkaysaan qiyaame tadhalu way iloobaysaa maalintaas kullu murdicatin mid wal oo ilmanaas jaqsiinaysay waxay iloobaysaa camaa ardacat ilmihii ay naaska nuujinaysay oo wa tadacu way dhigaysaa kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba dhammaanteed way dhigaysaa xamlahaa uurkeedii oo iyadoon sadkeedii dhammaan bay dhicinaysaa wa taraa waxaad arkaysaa annaasa dadkii ayaad mukhaataba u arkaysaa oo sukaaraa sikhraansan iyagoo wareersan sidii wax sikhraamay oo wax cabbay ayaa dadkii arkaysaa oo u malaynaysaa inay sikhraansan yihiin wamaa hum manay ahaanin dadku bisukaaraa kuwa sikhraansan oo wax maanka dooriye adeegsadoo isticmaalay ma aha maxay haddaa la wareersan yihiin oo la dawakheen walaakina cadaaba allaahi ha yeeshee cadaabka ilaahay ayaa shadiidun daran waxa ay la wareersan yihiin ee dawakhiyey ee inay sikhraansan yihiin loo moodaa cadaabka dhacay baa adagoo weyn wa min annaas dadkii waxa ka mid ah man mid ayaa ka mida kaasoo yujaadilu doodaya fillaah ay fii sha'ni illaah mid ilaahay arrinkiisa ka doodaya ayaa dadkii ka mid ah ilaahay waaxidnimadiisa iyo wujuudkiisa iyo xaqa uu leeyahay mid ka murmaya oo ka doodaya ayaa dadkii ka mid ah kaasoo bikayri cilmin cilmi la'aanna ku doodaya oo wayatabicu raacaya kulla shaydaanin shaydaan dhammaantiina raacaya shayddaankaasoo mariidin madax adag oo khayr iyo wanaag oo dhan ka madhan kutiba waxaa lagu qoray calayhi shayddaankaas mariidka ah annahu shayddaankaas man axadka tawallaahu ka weli yeeshee sokeeye iyo saaxiib ka dhigta fa annahu shayddaanku yudiluhu waa luminayaa wayahdiihi waxaanu ku hanuuninayaa ilaa cadaabi saciiri naartaa saciiree holaca iyo olalka badan cadaabkeed iyo naarkeed naarteeduu ku hogaaminayaa alla waxau idhi yaa ayuha annaas dadkiiow in kuntum haddii aad ahaateen fii raybin shaki haddaad kaga sugan tihiin min albacthi isa soo saaridda dambe haddii aad ka shakisan tihiin fa innaa annagu khalaqnaakum waannu idin abuuray min turaabin ciid baannu idinka abuuray summa min nudfa dabeed candhuuf yar dhibic yaroo mani ah ayaannu idinka abuuray summa min calaqa dabeed xinjir yaroo dhiig oo angegan oo jaamid ah ayaan idinka khalaqnay summa min mudqa dabeed yacnii gobol yar ama qayb yar oo hilib ah ayaannu idinka abuuray mudqadaasoo mukhallaqatin la suureeyey oo abuurkeeda la dhammaystiray wa gayri mukhallaqa iyo mudqo aan la suurayn oon abuurkeedana la dhammaystirin oo iyadu iyadoon dhammays ahayn soo dhacaysa oon la taam yeelin linubayina lakum laamtan laamu cillada macluulkii wixii la cilaynayaa ka maqan oo macnuhu waxa weeye facalnaa daalik waxaanu sidaa u yeelloonu sidaa idinku abuuray hee linubayina si aanu idinku caddayna lakum idinka ay kamaala qudratinaa cala albacdi awooddayada dhammaystiraneennu awood u leenahay inaannu dib idiin soo celinno yacnii bacsiga iyo isa soo saaridda dambe awoodda aannu u leenahay inaannu idiin caddayno darteed ayaannu maraaxisha noocaasa abuurkaa idiin soo marinnay kala dambeeya allah waxa uhi wanuqiru waxaannu ku sugaynaa fil arxaami ilmagaleennadii haweenka waxaannu ku sugaynaa maa nashaa'u waxaannu doonno ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayaannu ku sugaynaa muddadaas oo musaman la magacaabay yacnii makaankii haweenka markuu ilmo galo ilmaha waxaannu ku sugaynaa ka aanu doonno inay muddadiisu dhammaato ilaa inta uu sadkiisu ka dhammaystirmayo ee isagoo dhammaysa uu ka dhalanaayo marka maadaama qaarkood aanay dhammays noqonayn oo ay soo dhacayaanba wakhtiga ka hor alla wuxuu tilmaamayaa wuxuu doono inuu ku daynayo halkaa ilaa intuu ka dhammaanayo sadkiisu oo uu ka dhalanaya isagoo dhammaysa alla waxau idhi summa nukhrijukum dabeed waannu idinsoo bixinaynaa oo makaanka iyo halkaannu idinku abuuray ee sagaalka bilood ama wax lamida laydinku sidaannu idinka soo bixinaynaa tiflan xaal aatiin carruur yaryar summa litabluquu ashuddakum laamu cilladanna waxaad u soo qadartaa macluulkii la cillaynayey ee la sababaynayey oo waxaad tidhaahdaa summa nubqiikum ama summa nurabbiikum dabeed waannu idin baaqi yeelaynaa oo waa idin korinaynaa markaad carruurnimo ku dhalataan waannu idin barbaarinaynaa oo idin korinaynaa litabluquu si aa u gaadhaan ashuddakum ay waqta ashuddikum ad adaygiinna xilligeedii yacnii xilligii adaygiinna ee soddon jirka ilaa afartan jirka si aad u gaadhaan ayaannu idin baaqi yeelaynaa oo idinsoo korinaynaa wa minkum waxaa idinka mid ah man duul baa idinka mid ah kuwaasoo yutawafaa la oofsanayo oo marxalatul ashuddi aan gaadhaynba xilligii adayga oo ka horraynaya wa minkum waxaa idinka mid ah man duul baa idinka mid ah kuwaasoo yuraddu loo celinayo ilaa ardalil cumuri cumriga ka ugu liita kuwa loo celinayaa idinka mid ah maxaa kuwaa loogu celinayaa ardalulcumur likay laa yaclama si aanu uba ogaanin kaa ardalulcumurka loo celiyey min bacdi cilmin ogaal dabadii shay a waxba aanu ogaanin oo asaasaq iyo garasho la'aan dib carruurnimo uu ugu laabto alla waxau idhi wa taraa waad arkaysaa nebi muxamedow ama qof kastoo mukhaadaboy u suubata in hadal loo jeediyo waad arkaysaa al arda dhulkii ayaad arkaysaa haamidatan xaal ay tahay mid qallalan oo abaar ah oo angegtay fa idaa anzalnaa markaanu ku soo dejinno calayhaa arlada korkeeda almaa'a biyihii markaanu ku soo dejinno ihtazat way dhaqdhaqaaqaysaa dhulkii oo maxay la dhaqdhaqaaqaysaa nabaadka iyo geedaha hoosteeda ka soo baxaya warabat waanay soo kor noqonaysaa oo nabaadkii ama geedkii markuu soo baxayo dee dhulkii kor buu soo foodhacayaa oo geedkii baa ka soo dhex baxayo kor bay u soo qaadmaysaa wa ambatat waanay soo bixinaysaa arladii min kulli zawjin nooc walba waa soo bixinaysaa noocaasoo bahiijin quruxsan nooc wal oo lagu indhadoogsadoo nabaad qurux badan waa ay soo bixinaysaa wax dad quuto iyo wax duunyada iyo bahaa'imtu ay quutaanba dad iyo duunyaba quudkooda waa soo bixinaysaa alla waxau idhi daalika madkuurkaa la soo sheegay ismu ishaaruhu waxa uu ku dhacayaa maraaxisha abuurka aadamaha ee kala dambeeyee lasoo xusay iyo arlada abaarowdee ilaahay biyaha ku nooleeyey nabaadkana ka soo bixiyey yacnii madkuuraadkaa la soo sheegay ayaa daalika ismu ishaaruhu waxa la soo sheegay isagoo hoosta jamac ka ah ayaa haddana madkuurnimo ugu noqonaya oo daalika ismu ishaaraha shay ama jamac ama musanne ama mufrad intaba waxaa loogu tilmaami karaa bimacna almadkuur madkuurka oo hoosta laba ka noqon kara jamac ka noqon kara mid keliya ka noqon kara marka iminka daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ilaahay siduu ugu tasarufayee addoommadiisa ugu talinaya ah laga soo bilaabo abuurka aadamaha ilaa noolaynta dhulka tasarufkaasoo dhammi haabitun waa mid sugan maxaa uu ku sugan yahay bianna allaha bisababi anna allaha in ilaahay huwa ilaahay alxaqu xaq u yahay sababteed buu ku sugan yahay waxa abuurka maraaxisha kala dambayse aadamuhu uu soo maray ku sugnaaday waxa noolaynta arladaa la soo nooleeye nabaadka laga soo bixiye biyaha lagu nooleeye ku sugnaaday bisababi anna allaha huwa alxaq inuu ilaahay xaq yahay sababteed buu ku sugnaaday iyo wa annahu alla inuu yahay buu ku sugnaaday yuxyi lmowtaa kuwa dhintay kasoo noolaynaya iyo wa annahu alla inuu yahay calaa kulli shayin wax walba qadiirun kii awooda iyo wa anna saacata in saacadda qiyaame aatiyatun tii imanaysa ay tahay oo laa rayba shaki fiihaa saacadda dhiciddeeda aanu ku sugnayn iyo wa anna allaaha in alleh yabcadu uu soo saarayo man filqubuuri xabaalaha dhexdooda cidda ku sugan yacnii waxyaabahaasoo dhan sababtooda ayaa tasarufkaa horee rabbaanigii ku sugnaaday alla waxau idhi wa min annaas dadkii waxa ka mid ah man midbaa ka mida yujaadilu doodaya oo ka murmaya fillaahi ay fii sha'ni illaah ilaahay arrinkiisa mid ka doodaya oo ka murmaya ka mida dadkii oo ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisii ka murmaya oo ilaahay u nisbaynaya wuxuu ka nasahanya oo edabdarro kula dhaqmaya kaasaa dadkii yacni aadamihii ka mid ah wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man midbaa ka mid ah kaasoo yujaadilu doodaya fillaah ilaahay sha'nigiisa iyo arrinkiisa ka doodaya oo bikayri cilmin cilmi la'aanna kaga doodaya walaa hudan hanuun la'aanna kaga doodaya walaa kitaabin kitaab la'aanna kaga doodaya kitaabkaasoo muniirin wuxuu iftiimiya kitaab iftiimaya oo cad oo wax u kala caddeeya isagoon haysan ayuu ilaahay sha'nigiisa iyo arrinkiisa kaga doodayaa haaniya cidfihi dhinaciisa xaal uu yahay mid laabaya ayuu arrinka alle ka doodayaa maxaa dhinaciisa uu dadbayaa ama uu laabayaa luquntiisa ay laawin cunuqahu ayuu maxalligu soo qadarayaa isagoo luquntiisa laabaya oo xaggaa midig ama bidix isu dadbaya kibir iyo iscajabi naftiisa ay cajabisay darteed waxa uu sidaa samaynayaa haaniya cidfihi xaal uu yahay dhinaciisa kii laabaya ee waxa weeyaan luquntiisa dadbaya ee dhinac isku qalloocinayo isku leexinaya maxaa uu isku dadbayaa ama isku qalloocinayaa liyudilla si uu lumiyo dadka can sabiiliillaah ilaahay jidkiisa uga hadleeyo lahu haddaba waxa uu leeyahay kaasi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxa uu ku leeyahay khisyun hoog buu ku leeyahay wanudiiquhu waxaananu dhadhansiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cadaaba alxariiqi ay alixraaq gubitaanka cadaabkiisii cadaabkii wax gubaayey ama cadaab alxariiqi ay almuxriq kii wax gubayey cadaabkiisii ayaanu dhadhansiin doonaa alla waxau idhi daalika bimaa qadamat yadaak yuqaalu lah u soo qadar waxaa lagu odhan doonaa kaas daalika cadaabkaasi bimaa qadamat ay bisababi maa shay sababtii ayuu ku ahaaday cadaabkaasi kaasoo qadamad ay hormarsatay yadaaka labadaada gacmood ay hormarsadeen iyo wa anna allaaha wa bianna allaah in alleh laysa aanu ahaanin bidallaamin ay bidii dulmin dulmi mid u saaxiiba oo lilcabiidi dulmi addoommada u dulmiyo mid u saaxiiba rabbi inaanu ahayn oo caadil u yahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid ah kaasoo yacbudullaah ilaahay caabudaya calaa xarfin dacal ka caabudaya dhinac cidhifkuu kaga taagan yahay cibaadadii iimaanka ama calaa xarfin ay calaa shakin sida maxalligu uu tilmaamayo ee uu soo qadarayo iyo abubakar jaabir aljazaa'iriba waxa weeyaan aysarka hoose marka wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid ah kaasoo yacbudullaaha ilaahay caabudaya calaa xarfin dacal ama daraf cidhif ka caabudaya oo yacnii dhinac kaga taagan iimaankoon si fiican ugu wada sugnayn amaba shaki ku caabudaya isagoon yaqiinsanayn iimaanka iyo diinta fa in asaabahu haddii marka kaa uu haleelo khayrun khayr itma'anna waa xasilayaa bihi ay bisababi alkhayr khayrka helay sababtiisu ku xasilayaa markuu rumeeyo diintii uu soo galo hadduu caafimaad iyo cuud iyo barwaaqo iyo ladnaan hadduu la kulmo waa diin fiican buu odhanaya wuu iska haysanaya wa in asaabathu hadday asiibtana fitnatun fitno oo cudur baa ku dhacay caydhnimaa ku dhacday dhibaato kalaa ku dhacday fitna hadday haleeshana inqalaba waa noqonayaa oo calaa wajhi wejigiisa korkiisuu ku noqonayaa oo dib buu gaalnimo iyo kufrigii ugu noqonayaa ugu laabanaya alla waxaa idhi khasira kaasi wuu khasaaray addunyaa adduunyadii oo adduunyaduu doonayay dee ma helin wal aakhirata aakhirana waa khasaaray oo dee mar hadduu gaalnimo ku noqday cadaab baa hanti u ah alla waxau idhi daalika khasaarahaasi ismu ishaaruhu wuxuu noqonayaa masderka laga fahmaya khasirada ilan ficil walba fii dimnihi waxaa ku jira masder oo asal u ah marka khasira yacnii khusraanka laga fahmo ishaarada u celi ilan ficilu noqon mayse marka daalika khusraankaas iyo khasaaraha if iyo aakhiraba uu khasaaray huwa isagu alkhusraanu waa khasaarihii almubiinu ee caddaa khasaaraha uu khasaaray if iyo aakhiraba koobsaday alla ilaah waa khasaaro cad oo aan shaki lahayn yadcuu waxa uu caabudayaa oo uu baryayaa min duuni illaah ilaahay sokadii waxa uu caabudayaa maa laa yaduruhu waxaan dhibaataynayn hadduu cibaadadooda iska daayo wamaa laa yanfacuhu iyo waxaan waxba u tarayn hadduu caabudaba alla waxau idhi daalik iyadana waxaad u celisaa ducaaga laga fahmay yadcuuda oo daalika ducaaga yacnii cibaadadaa iyo baryadaa ilaah sokadii u caabudayaa cidaan dhib iyo dheeftoona u hayn huwa isagu addalaalu waa baadidii albaciidu ee fogeyd yadcuu waxa uu caabudayaa laman mid ayaa u caabudayaa kaasoo daruhu dhibkiisu aqrabu uu uga dhowaansho badan yahay min nafcihi dheeftiisa labi'sa alla ilahe waxaa xumaaday almawlaa yacni gargaare mid la gargaarsado kaasaa ugu xumaaday kaa ilaahay sokadii uu ku tacalluqeen dhib iyo dheeftana lahayn ayaa alla ilaahe gargaare la gargaarsado ugu xun walabi'sa alla ilaahe waxa xumaaday alcashiiru ay saaxibuulmulaasim mid lala saaxiibo oo la laasimana alla ilaahe kaa uu ilaahay sokadii wax mooday ayaa ugu liita ugu xun waa sidaa abuubakr jaabir aljazaa'iri aysarka uu yacni ku fasiray ayaynu maray culimmada qaarkoodna almowlaana saaxibkay ka dhigaan alcashiirna qaraabada iyo xigtada oo macnuhu markaana waxa uu noqonayaa labiisa almawlaa alla ilaah mid lala saaxiibo kaasaa ugu liita uu ilaahay sokadii wax moodayo walabi'sa alcashiiru xigto iyo sokeeyo cid laga dhigtana kaasaa ugu xumaansho badan alla waxau idhi ina allaha alla yudkhilu waa gelinayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeye oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin basaatiin iyo beere ayaa u gelinayaa tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan webiyadii afartaha ee kala duduwanaa ee suuratu moxamed lagu sheegay ee malabka iyo khamrada iyo caanaha iyo biyaha saafiga intaba lahaa allah waxau idhi ina allaha alle yafcalu waa samaynayaa maa yuriidu waxa uu doonayo oo min isaabati almutiici wa cuqubati alcaasi inuu ka adeecayna abaal mariyo ka caasigana ciqaabo ayuu samaynayaa oo siduu doonaa xikmaddiisu siday ku dareertayna ah alla waxau idhi man axadka kaana ahaaday huwa manku yadunnu mid u malaynaya an lan yansurahu nebi muxamed inaanu u gargaarayn allaahu alla fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiro ruuxa moodaya nebi muxamed inaan ilaahay ifiyo aakhiratoona ugu gargaarayn falyamdud ha u taago bisababin xadhig ila samaa'i samada xaggeeda xadhiga u taago oo samada halka gargaarku ka imanayaba xadhig intuu u taago dee ha ku fantoo samada ha tago halkiiba gurmadka iyo gargaarka uu ka imanaayey humma liyaqtac dabeed ha gooyo oo bal hadde gargaarka isagoo ha soo xidho oo falyandur dabeed ha eego hal yudhibanna bal inuu tagsiinayo kayduhu shirqoolkiisaa uu dhigay iyo dhagartaasi maa yaqiidu waxa cadho gelinaya ciilka haya bal taasi inay ka baabi'iso ha eego oo ha fiiriyo tafsiirka kale ka xoog badan waxa weeye samada in lagu fasiro saqfulbeyt guriga saqafkiisa waayo waxaa la yidhaahdaa kullu maa calaaka fa huwa samaa wax kastoo kaa sarreeyaoo madaxaa ka sarreeya sama ayaa lagu idlaaqaa luqada carbeed walidaalika waanzalnaa min asamaa'i maaan tahuuran rabbi marka uu yidhi yacnii samada waxaanu ka soo dejirnay maaan tahuuran samada waxaa looga jeedaa ay min asaxaab daruura ileen roobku daruurahan soke ayuu ka soo da'aa ee samaawaadka toddobadee kala sarreeya roobku kama soo do'o waayo allaa yidhi wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard daruuraha la leyliye la sakhiray cirkiiyo dhulka dhexdooda marka daruuruhu dee cirkiiyo dhulka waa u dhexeeyaan oo waa idinka arkay diyaaradaha marka la fuulo dee daruurihii hoos baad u eegaysaaba adoon samaba u dhoweyn marka daruuruhu dee cirka waa ka sokeeyaan halka roobku ka soo da-aana waa daruuraha haddana waxaa lagu magacaabay wa anzalnaa min asamaa marka wixii sare oo dhan ayaa sama lagu idlaaqaa marka iminka ila samaa'i waxaa loo jeedaa ay ilaa sakfi beytihi gurigiisa saanqaafkiisaa sare halkaa xadhiga ka soo laalaadsado ha isdeldelo ciil ha u dhinto marka macnuhu waxa uu noqonayaa man axadka kaana haadii huwa manku yadunnu mid u malaynaya an lan yansurahu allaahu nebi muxamed inaanu u gargaarayn alleh fi dunyaa adduunyada aanu ugu gargaarayn iyo walaakhirati aakhiraba falyamdud ha taago bisababin xadhig ha u taago ila asamaa'i ay ilaa sakfi beytihi gurigiisa saqafkiisa xaggiisa xadhig ha u taago halkaa xadhig ha ka soo laalaadsado suma liyaqtac ay liykhtaniq bihi dabeed ha isku dabo oo ha isku ceejiyo nafta ha iskaga jaro falyandur markaa dabeed ha eego hal yudhibanna miyuu tagsiinayaa oo ma baabi'inayaa kayduhu shirqoolkiisa uu sameeyey maa yaqiidu wixii cadho gelinaya ciilka ku haya taasi ma baabi'inaysaa bal ha eegoo ha ka fiirsado marka macnaha waxa weeye haysdaboo dee naftaba ha iska jaro ninka waxa weeyaan leh nebi maxamed ilaahay u gargaari maayo macnaha wuu u gargaarayaaye isagu ciil ha u dhinta weeyi alla waxau idhi wakadalika anzalnaahu aayaatin bayinaat wakadalika ay midla dalika alinzaali lilaayaati asaabiqa sidaannu aayaadkaa hore u soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaahu dee qur'aankan kalena aanuu soo dejinnay aayaatin xaal ay yihiin aayaad aayaadkaasoo bayinaatin cadcad wa anna allaha allana yahdii waa hanuuninayaa man yuriidu cidda uu doono ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobee yahuuddaaha iyo wasaabi'iina kuwii leexday iyo wannasaaraa kuwii kiristanka ahaa iyo walmajuusa kuwii dabcaabudka ahaa iyo waladiina wixii ashrakuu shirkiga falay ina allaha alla yafsilu waa kala saarayaa baynahum iyaga dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kulligoodba alla waa kala xukumayaa oo nin walba abaalkiisa ayuu ka waraabinayaa waayo ina allaha alleh calaa kulli shayin shay walba shahiidun kii arkayee goobjoogee xaadirka ah weeyi oo wax ka qarsooni aanu jirin waa min ashuhuud ama shahiidunkii ka markhaatiyo weeyi waa min ashahaada allah waxau idhi alam tara ay alam taclam miyaanad ogay nebi muxamedow oo ru'yadani waa cilmiya anna allaha in alle yasjudu uu sujuudo lahu alle man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo waman fil ardi makhluuqaadka arlada dhexdeeda ku sugan iyo washamsu cadeeda iyo walqamaru dayaxa iyo wannujuumu xidigaha iyo waljibaalu buuraha iyo washajaru dhirta iyo wadawaabo wax allo waxa noole arlada korkeeda tukubee dul socda iyo wa kathiirun in fara badan oo min annaasi dadka ka mid ah wa kathiirun in fara badan oo dadka ka midana xaqa waxa ku dhaboobay calayhi korkiisa alcadaabu cadaabkiibaa ku dhaboobay oo waa inta sujuudiya cibaadada loogu taag waayey waman yuhin illaah ilaahay ruuxa u dulleeyana ee diin la'aan noqdee daaco loogu taag waayo famaa lahu uma sugnaanin axadkaasi min mukrimin wax karaameeyo sharfaa uma sugnaanin ina allaha alleh yafcalu waa sameeyaa maa yashaau waxa uu doono ilaahay waa sameeyaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay suuraddan bilowgeeda arrimo muhiim ah waxaa ugu horeeya shiddatu ahwaali yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhibaatooyinka dhacayee daran iyo ahwaasha aadka u kurbada badan ee maalintaa dhexdeeda dhacaya oo ilaahay dadkii cumuum ahaan intuu ugu dhawaaqay ayaa waxau idhi ittaquu rabbakum war hooya rabbigiinka baqa bificli maa amara wa tarki maa naha idinkoo samaynaya wuxuu idin faray wuxuu idiin diidayna ka tegaya dabadeed taqwada la amray waxaa lagu sababeeyey inna salsalata saacati shay-un cadiim waxaa cabsi ilaahay laydiin amrayaa waxa sahay qaata laydiin leeyahay oo diyaargarooboo hays iloobina waayo saacadda qiyaame dhiciddeedu waa shay weyn ilaaha cadiimkee weyn waxa uu cadamo ku sifeeyaana waa wax weyn oo in la fudaydsada aanay ahayn dabeed waxaa la tilmaamay maalintaas muuqaaladeediiyo calaamadaheega wax ka mid ah وأن وxau ihi yومa tarwnha تdhl kul mرضcaة cma أرضcت وتضc kul dati xmli xmlha وtara الناasa sukاra وma hm bsukاra وlakina cadاab الlahi shadيid maalinkaas waxaad arkaysaa haweenaydii ilma naaska jaqsiinaysay oo ilmihii iloobaysa waxaa la yaqaanay adduunyada hooyadu beer jacayl halkay ka gaadhay ilmaha ay xambaarsantahay qeydkaasi in yar hadduu dabco haqida iyo naxdinta ku dhacda waxaa laga yaabaa inay meel adag gaadho waayo hooyada yacni beerkeeda iyo yacni kalgacalka ilmaha iyo naxariis baa ilaahay ugu abuuray marka hooyadii sidaa u beer jeclayd beerkeedii ay jeclayd ee naaska ay nuujinaysee naaska afka ku hayay goora la gooray tuurtay ka dhaqaaqday ogaan maysa way iloobaysa yacnii musiibada ama dhibaatada heerkaa gaadhay dee waxaad garan kartaa wax maskax aadama ay suuraysan karto waa ka culus tahay murdicada ta'da waxa loo raaciye waa bilficli sida maxalligu uu tilmaamayo oo waxau odhanayaa murdica ay bilficli yacnii naaskiiba afka ugu haysaaba ficil ahaano waa nuujinaysaa waayo culimmada luqada waxay yidhahdaan sifaatka haweenka u gaarka in lala wadaagin een u baahnayn in ta'niiska iyo tadkiirka lagala tafriiqiyo ta in la geliyo dee looma baahnaboo laasim ma aha oo iminka murdic marka aan loo jeedin in markaa ficilkii ay samaynayso waxaa layska odhanayaa murdic oo biduuni taa waayo haweenmooye cid naas wax jaqsiisaa dee ma jirto marka taa u taaniis lama geliyo waxaa la mid a xaamil waxaa la mid a xaa'id lama yidhaha xaamilatun xaa'idatun waayo cid la wadaagtaaba ma jirto oo laga tafriiqiyo oo la yidhaha labkiiyo dhadiga ha la kala saaro marka marka ay wasfiga haweenka tahay aan cidila wadaagin tilmaan ahaan ta lama geliyo oo marka murdic ahaan lagu sifaynayo ama xaamil ama xaa'id laakiin xaaladda ficilkii ay la mubaasharoonaysay la falgelayso ayaa ta'da la gelinayaa marka kullu murdicatin waa naaskiiba afkay ugu haysaa bilficli waa ka maxalligu odhanaya marka waxaa la sawiray xaaladaas inay hooyada ilmihii naaska ay jaqsiinaysay goorla goor ay tuurtay aanay ogaanay tii waxa weeyaan uurka ilma ku sidaynaa inay dhicinayso dhulka ay ku dhufanayso ilmihii uu ka soo boodayo dadkiina in la moodayo sidii wax sikhraansan oo dhacdhacaya mana sikhraansanaa ha yeeshee cadaabka ilaahay baa adagoo kaas ayaa ka dhigay kuwo wareersan oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan kala garanayn waxay culimmadu isweydiiyaan haddaba maxsharka qiyaame ilaan dumar uurla iyo kuwo ilmanaas jaqsiinaya iyo dee carasaadkii qiyaame ma taagna marka maxaa loo cabiray dee murdicadan iyo xaamiladan iyo laba midkood waxay culimmada qaarkood yidhahdeen sida ibnu jariir atabri iyo kayrkiiba ay tilmaamayaan waxaa looga jeedaa waa kinaaya can shiddati hawli yowmi alqiyaama waxaa laga kinaayoonayaa yacni adayga ahwaasha qiyaamadu ay adag tahay baa laga kinaayoonayaa oo waxaa la tilmaamayaa xaqiiq ahaan meeshan dad wax naas jaqsiinaya ama uurlaa jooga looma jeedo bannaankii qiyaamadee waxaa loo jeedaa waa tashbiihoo hadday jiri lahayd haweenay ilma naas jaqsiinaysaa way ka dhaqaaqi lahayd hadday jiri lahayd tu uurka ilma ku sidaa yacni way dhicin lahayd oo ilmuhu waa ka soo dhici lahaa marka waa waa kinaayo laga kinaayoonayo lagu shabahayo haddii ay jiri lahaayeen sidanaa dhici lahayd marka waxaa la suuraynayaa culayska xaaladdu ay adag tahay oo waxay la mid tahay aayaddii kale fa kayfa tattaquuna in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba yacni sidee uga ba yacni uga baqanaysaa oo uga gaashaamanaysaan haddaa gaalowdaan maalin bal sideed uga gaashaamanaysaan maalinkaasoo carruurtii cirhoole ka yeelaya macnaha waxaa loo jeedaa maaha carruur meesha dee tuban oo taagan baa cira ka soo daadanaysaaye waa hadday carruuri joogi lahayd waxa maalintaa dhacaya ciray ka soo saari lahayd waa tashbiih iyo kinaaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya eh waa xaqiiqe e maaha kinaayo ee waxa loo jeedaa waa marka u dambaysay adduunyadii ay sii gebagaboobayso ee calaamadihii waaweynaa ee qiyaamadu ay dhacayaan ee waxa weeyaan dee maxsharkii qiyaame lagu dhow yahay xaaladdaa ugu dambaysa ee qiyaamada la gaadhayo adduunkiina uu dhammaanayo waa calaamadahan waaweyn ee ka soo horreeyaana ay dhacayaan ayay xaaladahani si dhaba u dhacayaan maaha wax lagu shabbahayee waa wax xaqiiqo ah oo intaanay qiyaamadii dhicin waxyaabihii waaweynaa ee ka soo horreeyey markay bilaabmaan ayaa haweenkii uurka lahaa kuwii ilmanaaska jaqsiinayey xaaladahani ay ku dhacayaan waxaana saacadda qiyaame loogu xidhay axwaashani waa liqurbi wuquuciha dhiciddeedii baa dhow oo markay waxyaabahani dhacayaan dee qiyaamadii baa dhow oo waa calaamadihii waxyaabihii waaweynaaye ka soo horreeyey labada kii la yidhaahdaba aayaddu waxay tilmaamaysaa un cabsida iyo dhibaatada halkaa taalla ee u baahan in maanta laga sii diyaargaroobo la dayicin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jidaalu lkufaar waalmunaafiqiin fi llaahi casa wajalla muranka ay kuwa gaalada ah iyo munaafiqiinta iyo wixii la halmaalaa ay ka murmayaan arrinka ilaahay ee ay ka doodayaan iyagoo jiritaankiisa iyo awoodihiisa iyo wuxuu xaq u lahaaba u diidan oo dafiraya oo alla waxau yidhi wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin wayatabicu kulla shaytaanin mariid waxaa dadkii ka mid ah kuwo ilaahay arrinkiisa ka doodaya oo ka murmaya cilmi la'aan shaydaan kastana iska raacaya mariid waxaa la yidhaahdaa ka ka muruxsan khayr oo dhan oo waa almutajarid min kulli khayrin laa khayra fiihi albatta ayuu waxa weeyaan abubakar jaabir aljazaa'iri uu ka odhanayaa aysarka waa mid ka muruxsan oo ka madhan khayr oo dhan waxaana loo yidhi waa mid muruxsan yacni waxaa la yidhi mariid asalkiisu waa waxa muruxsan ee madhan oo marka la yidhaha shajaratun mardaa waa geed aan caleen lahayn oo muruxsan marka la yidhaahda shaabun amrad waa nin dhallinyaro oo garhmaleetiya oon tin yacni gadha aan lahayn oona gadhku u soo bixin marka amrad ama mardaa waa waxa madhan ayaa la yidhaahdaa marka shaydaani mariid khayr oo dhan buu ka madhan yahay waana mid madax adag waxaa la tilmaamay kutiba calayhi annahu man tawallaahu fa annahu yudiluhu wayahdiihi ilaa cadaabi saciiri waxa la qoray waa kitaabatu qadarin wa qadaa oo xukumka rabbi ku dareeray shaydaan ninka ka weli yeeshee soo dhowaysta inuu hallaynayo naarna ku hogaaminayo innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir dee shaydaan kooxdiisa wuxuu ugu baaqaa uun inay saciiro ugu wehel yeelaan meel kale waxa weeyaan ugu yeedhi maayo wa min annaasi man yujaadilu waxa weeye kuwii atbaacdii ducafada ahayd waa kuwa laydhaa dameeridhaan raacday ee cid walba iska dabagelaya ee waxa weeyaan kuwa ru'asada ee hormoodka halaag iyo habowga hormoodka ku ah kuwa iska dabagelaya ee atbaacda ee ducafada ee la daciifsaday ayaa looga jeedaa wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin wayatabicu kulla shaytaanin mariid shaydaanna waxaa la yidhaahdaa mid kasta oo ummadda shar iyo xumaan ugu baaqaya jinnan kaana winsan oo shayaadiinuuljinni iyo shayaadiinulinsi baa jira oo sida shaydaanuljinni uu jiro inaga qarsoonaynaan arkayni ayaa waxaa jira shayddaanul insi innaka muuqaalkeenna loo insi ah haddana shaqadii shayddaanka wada markaa cid kastoo shaqada shayddaanka qabataa walow insi aad garanayso oo dee maryahaaga iyo muuqaalkaagiiba leba ha noqdee waa shaydaan waayo shaqadii shaydaan ku hayaa waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan ku tilmaamay kamaala qudratihi cala albacsi wannushuur sida kaamilka ee dhammayska tiran ee ilaahay u awoodo inuu addoommadiisa dib u soo saaro wuxuu ilaahay inoogu caddeeyey aayaadkan adillatu qudratillaahi cala albacfi adillada caqliga ah ee caqli ahaan aynu ku garanayne ku tusinaya in ilaahay dadka uu dib u soo saarayo arrintaa awoodiyay taalba u leeyihi waayo dadka kolba dhinac baa wax laga tusaa mar adillada naqliga ee shareecadaa lagu qanciyaa marna adillada caqliga ah ee qofka garaad kale uu ku garan karo garaadkiisa adillada caqliga ah waxaa ka mid ah khalqiga iyo abuurista insaanku uu soo maray ee maraaxisha kala dambaysa ah oo alla waxa uhi yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacsi fa innaa khalaqnaakum min turaabin haddaad bacsiga dambe ka shakideen ciid baannu idinka abuuray waxaa loo jeedaa ay khalaqnaa aslakum aadam min turaab asalkaad ka soo jeedeen ee aabbihiin aadam ayaannu ciid ka abuuray mar haddii asalkaagu ciid ka soo jeedo adiguna ciidunbaad ka soo jeedaa laakiin tafiirtiisa iyo durriyaddiisa kale dee waxaa laga khalqay nudfadaa iyo candhuuftaa biyaha ah ee labka iyo dhadiga dhexdooda dhacaysa ayaa inta kale laga khalqay laakiin asalkiinni ciid buu ka soo jeedaaba alla weydi waa aadam kullukum liaadama wa aadama khuliqa min tiin dabeed alla wuxuu tilmaamay humma min nudfatin humma min calaqatin humma min mudqa waa maraaxisha insaanku uu marayay dabeed waxaanu idinka abuuray dhibic yaroo biyo ah waa manidii aabbaha iyo hooyadee kulmayey ayaannu idinka khalaqnay marka candhuuf yar weeyaan marxaladda ugu horrayseed maraysaan waa dhibicdaa yaree biyaha ah ee ilmogaleenka hooyada ku dhacaysa marxaladda labaad waa xinjirtaa yaree dhiigga ah ee makaanka ku dhegaysay jaamidka ah marxaladda saddexaad waa mudqa mudqa waxaa loo yidhi waa biqadri maa yumdaq inta mar afka la geliyo waa waslad yar ama gobol yar oo hiliba oo qadarka qofka uu calaliyo gowska ama afka uu geliyo in u dhiganta weeyaan mudqadu marka haddana gobolkaa yaree hilibka ah ayaa soo gaadheen haddana mudqo markii la soo gaadhay ayaa loo kala kacay mukhallaqatin wa hayri mukhallaqa mid la suuraynayo la dhammaystirayo abuurkeeda iyo mid aan laba dhammaystirayn oo hadhicis noqonayso halkaa kusoo dhacaysoon dhaafin marka mukhallaqadu waa ta la qaabeeye la suureeye abuurkeeda la dhammaystiray hayr mukhallaqana waa ta aan la suurayn een la qaabayn een abuurkeeda la dhammaystirin ee dhiciska iyo saqdiga noqotay alla waxa uu tilmaamay maraaxisha kala dambaysa waxaanu idiin soo marinay linubayina lakum kamaala qudratinaa calaa bacdikum si aan idinku caddayno awooddayada dhammayska tiran eenu u leenahay inaannu dib idiin soo saarro oo ilaaha maraaxishaa kala dambaysa idinsoo mariyey waa awoodaa inuu dib idiin soo saaro oo idinkoon jirinba ayuu idin jirsiiyey markaa maadaama uu idin jirsiiyey idinkoon markii hore jirinba dee markaad dhimataan ee laydin aaso ee ciidda aada hoos gashaan inuu dib isugu soo kiin celceliyo ilaahay waa awoodaa wa huwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciidu wa huwa ahwanu calayh oo dadku garaadkooga waxabay ku garanayaan abuurka hore iyo abuurka dambe dee waxaba fudud soo celinta dambe ilaahayse waa isugu mid oo uma kala sahlana labaduba waa u fudud yihiin laakiin aduu caqligaaga garaadkaaga gaaban markaad doonto inaad ku garato waxaan jirinba in la hal abuuro iyo wax hore u jiray dib in loo soo celiyo caqligaaga waa ku kala sahlan yihi markaa qofligu qofka yacni caqliga lihi waxa uu caqliga ku kala garan karaa oo uu yacni caqligiisu gaadhsiin karaa in maadaama abuurkii horeba uu qiray oo ilaahay inuu markii hore abuuray aanu inkirsanayn dee soo celinta dambena inuu qiro aanu inkirin waayo isaga aragtidiisa taasaaba uga sahlan iyadoo ilaahay ay isugu mid tahay dabeed alla waxa uu tilmaamay wa nuqiru fil arxaami maa nashaau ilaa ajalin musamaa raximka waxaa lagu sugayaa makaanka wixii la doono inuu dhammaystirmo ilaa inta uu sadkiisii ay hooyadu sidiisa uu ka dhammaanayo dee wixii kalena waa soo dhacaya dabeed rabbi waxa uu tilmaamay marxaladda kaloo ah markuu sadkiisii u dhammaado uma nukhrijukum tifla oo qofkaa dhan ee dhammayska ah ee madax iyo mijaba leh halkaa yar ee waxa weeyaan waddadaa hooyada ayaa ilaahay u sahlayaa oo uma sabiila yasarahu dabeed haddana marxaladdii kalea ku xigayso dee waxa weeyaan kii loogu talagalay inuu barbaaruu koro uma litabluquu ashuddakum dabeed waa idin korinaynaa ilaa aad marxaladdii adaygiinna ka gaadhaysaan oo aad ka taabagelaysaan dabadeed dadkii waa qaybsamayaan oo wa minkum man yutawafaa wa minkum man yuraddu ilaa ardali lcumur qaar waa la oofsanayaa oo xaaladdii adaygaba iyagoon gaadhin bay horteed dhimanayaan qaarna cimrigaa loo dheeraynayaa oo waxay gaadhayaan gabow iyo da'weyn ilaa heer ay u noqdaan asaasaq iyo garasho la'aan walidaalika asaasaqu ardalu lcumur waxaa loogu tilmaamay cumriga ugu liita qofku sabinimadii uu soo maray ayuu dib ugu noqonayaa markuu yaraa siduu ahaa ayaa saxaradii iyo kaadidii looga qaadaya oo loo jalayaa oo wax loo siinayaa garashadii baa ka tegayso siduu markuu yaraa aanu wax badan u kala garanayn ayuu noqonayaa mid aan waxba kala garanayn likay laa yaclamu min bacdi cilmin shay-a sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka magangeli jiray in loo celiyo ardalulcumur cumriga halka u liita ilaahay waa ka magangeli jiro waa arrin adag markaa waxaa la tilmaamay in dadka qaarkood cumrigaa liita loo celinayay asaasaqa iyo garasho la'aanta ilaahay tabaaraka wa tacaalaa markuu maraaxishii abuurka insaanka soo tilmaamay iyadoo taa uu u deliishanayo abuurka dambe ayaa waxa uu ku xujisiiyey arlada dhimatay ee biyaha lagu noolaynayo iyadana alle wuxuu u deliishanayaa allihii dhulkaa dhintay biyaha ku nooleeyey idinna markaa dhimataan waa awoodaa dib inuu idinsoo nooleeyo oo waxay la mid tahay aayaddii kale suuratu fusilat wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashicatan ilaahay calaamadaha waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxaa ka mid ah inaad arkayso dhulkii oo dullaysan oo abaar ah fa idaa anzalnaa calayha almaa'a htazat warabat mar alla markaannu roobkii iyo raxmaadkii ku soo dejinno waa dhaqdhaqaaqaysaa arladii oo kor bay u soo kacaysaa si ay geedihiiyo nabaadkii uga soo baxaan ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta innahu calaa kulli shayin qadiir dhulkaa dhintay allihii biyaha ku nooleeyey waa awoodaa dadku markay dhintaan dib inuu soo nooleeyo marka waxaa loo deliishanayaa in dhulkaa dhintay ee abaarta iyo omaska ahaa ee indhaha aan la saari karayn ayaa mar alla markuu roobkii ku do-o ayaa waxaa ka soo baxaya nabaadkii oo dhir iyo geeda cagaaran oo lagu indhadoogsado dhulkii shalay aanad eegi karayn ayaad maanta ku indhadoogsanaysaa ood ku raaxaysanaysaa waa nolol iyo dhimasho ayay isku yihiin marka ilaaha sidaa waxu nooleeyeed arkaysaan idinkana sidaasunbuu idiin soo noolayn weeyaan macnuhu alla wuxuu tilmaamay dhacdooyinkaas oo abuurista insaanku uu marayo iyo noolaynta dhulka waxyaabahaasi waxay ku sugnaadeen shan arrimood bianna allaha huwa alxaq wa annahu yuxyi almowta wa annahu calaa kulli shayin qadiir wa anna saacata aatiyatun laa rayba fiiha wa anna allaha yabcahu man fi lqubuur shantaa arrimood bay ku sugnaadeen tasarufka hore laydinku soo tilmaamay oo waxay ku sugnaadeen ilaahay inuu xaq yahay xaqnimada rabbi sababteeday ku sugnaadeen waxay ku sugnaadeen ilaahay kuwa dhintay inuu dib u soo noolaynayo waxay ku sugnaadeen ilaahay wax walba inuu awoodo oo qudro uu leeyahay iyo inay saacaddu imanayso dadka xabaalaha ku jirana ilaahay dib u soo bixinayo taasay ku sugnaadeen oo ay xaasil ku yihiin wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir aayaddan iyo aayaddii hore waxay ku kala duwan yihiin tii hore waxay ahayd fi latbaaci ducafaa tanna waa fi ru'asaa'i almudilliin tii hore wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi waa kuwii atbaacdee la daciifsadee iska dabagalay kuwa yacni hormoodka ku ah hallaynta dadka halkanse aayaddan waxaa looga jeedaa kuwii madaxda ahaayee dadka hallaynayay hormoodka ku ahaa habowga iyo hallaynta dadka oo waxaa laga garanayaa kuwani inay madaxdii yihiin haaniya cidfihi liyudilla can sabiili illaah qariinadaasaa tusinaysa oo ninkani kibir iyo isla weyni iyo qooq darteed ayuu dadkaba uu iska dadbayaa oo wejiga siin maayo haddii lays yidhaa waani oo waxu sheeg waaba ka sii jeedsanayaa wuu iskala wenyaa waxa uu sidaa u samaynayaana si uu dadka u halleeyo ilaahayse wuxuu u ballan qaaday dulli adduunyo iyo cadaab aakhiro guba ciyaadan billaah waxaa la tilmaamay arrintaasi inay ku sugnaanayso cadaabka uu gelaya kaasi bimaa qadamat yadaak labadaada gacmood waa waxay galabsadeen baa layidhi oo xubnihii kale miyaanay ku jirin meye waa ku jiraan oo xubin walba dembigay gashay waa laga goynayaa hadday gacan tahay iyo hadday lug tahay iyo hadday indha tahay iyo hadday xubnaha taranka tahay iyo hadday hadal iyo carab tahayba xubin walba xumaantay gashay waa laga goynayaa laakiin labada gacmood inta badan waxaa loo tilmaamaa waa xubnaha ugu badan ee dadku acmaasha ay ku qabtaan marka maadaama filghaalib inta badan gacmaha wax lagu qabsado gacmaha la cabiraa xubnihii kalena waa soo hoosgelaya wa anna allaaha laysa bidallaamin lilcabiid dallaam waa amhilatu mubaalaga laakiin halkan oo kale waxaa la yidhaha laysa fii baabihi baabkiisii maaha oo ha odhanin laysa ma ahaa nin rabbi bidallaamin dulmi badane lilcabiidi addoommada in badan dulmiya ha odhan sidaa ma aha waayo waxaa laga fahmi oo haddaanu dulmi badano ahayn ma dulmi yar buu leeyihi man yar buu dulmiyaa xaashaa lilaah ilaahay ka yar iyo ka weynba waa ka nasahan oo waa ka hufan yahay marka waxaa lagu macnaynaya ama waa nisba oo bidallaamin ay bidii dulmin dulmi midu saaxiiba alle ma aha ama aslun ficilkii isamka faacilun baa laga macnayn oo bidallaamin ay bidaalimin mid dadka dulmiya alle ma aha laakiin mid dulmi badane a maaha ha odhan waayo waxaa lagu odhan kii badnaa ka anfidee ka yar miyaad u sugaysaa labadabana ilaahay waa ka nasahan yahay marka amhilatu lmubaalaga laysat fii baabiha dabeed ilaahay aayaadka wuxuu ku tilmaamay cibaadat lmunaafiqiin kuwa munaafiqiinta iimaanka saxda aan ku sugnayn siday alle u caabudaan oo qaar baa diinta u soo gala bal waan eegayaa lugna baqo ugu joog lugna diriir ugu joog sida la yidhaahdo oo waan eegayaa o dee haddii khayr iyo wanaag aan la kulmana alla ilaah waa diin wanaagsan oo waa iska horeydh buu odhanaya waan iska haysanaya haddii waxoogaa rafaadii ka hor yimaadana oo cudur iyo caydhnimo iyo dhibaatooyin iyo rafaad ula kulmana diintani maxay ahayd buu odhanayaa dib buu gaalnimadiisa ugu laabanaya marka waa cibaadatu lmunaafiqiin maaha muuminiinta cibaadadooda taas waxaa lagu tilmaamay kuwaas wa min annaasi man yacbudu llaha calaa xarfin maxalligu wuxuu jalaaliinka ku odhanayaa calaa xarfin ay calaa shakin kuwo ilaahay shaki ku caabudayaa dadka ka mid ah yacnii ay shakin fii cibaadatii kuwo cibaadada alle iyo diintiisa ka shakisan wuxuu maxalligu markaa odhanaya calayhi raxmatullah shubbiha bilxaalli calaa xarfi jabal fii cadami habaati waxaa loo ekaysiye oo lagu shabbahay sidii mid degay buur qarqarkeeda ama dacalkeeda buur maaha bartankeedii buur buu qarkeeda ama dacalkeeda ka laalaadaa oo u taagan yahi markaa wuxuu u dhexeeyaa inuu dacalkaa uga dhaco iyo xaggan kale dee buurtu u weyntahay inuu u socdo labadaasuu u dhexeeya iyo inuu dhinaca kaleba uga dhaco marka waxaa lagu shabbahayaa kan islaamkii intuu dacal ka qabsaday leh bal waan eegi waxay la kulmaa oo hadduu khayr helana haysanaya haddii kalena odhanaya maxaa ii keenay waa dhaqanka munaafiqiinta marka fain asaabahu khayrun idma'anna bihi bihi ay bilkhayr waxa sugaya maaha iimaanka adduunkaa sugaya wain asaabadu fitnatun inqalaba calaa wejhi hadday dhibaata ku dhacdana dib buu raadkiisa u qaadaya khasira addunyaa waalaakhira dalika huwa alkhusraan almubiin waxaa lagu sifeeyey yadcuu min duuni illaahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuh ilaah sokadii wuxuu caabudayaa waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn haddana waxaa laga daba keenay yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcih wuxuu caabudayaa mid dhibtiisu dheeftiisa uga dhowdahay aayadda dambe waxaa laga dhadhansanayaa yacnii kaw ilaah sokadii isku xidhayaa dhib iyo dheefba waa leeyi laakiin dhibtiisaa dheeftiisa ka badan oo uga dhow taa horena waxaa laga fahmayaa dhib iyo dheef midnaba inaanu lahayn marka aayaddu labada aayadood miyay iska soo horjeedaan may waa kitaaban mutashaabihan qur-aanku iskama hor yimaado laakiin waxaa lagu kulminayaa waxaa looga jeedaa ta hore ka aan dhib iyo dheeftoona lahayn kuwa jamaadaadka iyo manoolaha waxaan noolaynba geedaha iyo dhirta iyo yacni dhagaxaanta kuwa asnaamta ka qortay dee dhib iyo dheeftoona uma leh ma dhagax baa wax kuu kordhinayo geed waxaad adigu kordhisa mooye taasi waa kuwa jamaadaadka aaliha ka dhigtay waxaana u daliila jamaadaadkii aan caaqilka ahayn inay yihiin in caqliga lahayn maada waayo sida haalibka a naxwada maada waxaa loo adeegsadaa maa laa yacqil waxaan caqliga lahayn marka waa jamaadaadkii dhirtii iyo geedihii iyo asnaamtay ka qoranayeen kuwaasi dhib iyo dheeftoona ma leh kan laakiin dheeftale laakiin dhibtiisu ay ka dhowdahay ama ay ka badan tahayna waa kuwii caabuday maa yacqilka waxa caqliga leh oo waxa tusinaya manta oo laman man sida haalibka ah waxaa loo adeegsadaa maa yacqil wixii caqli leh markaa duqaadda sidii fircoon iyo kuwa la midka ah kuwa caabuday dee dawaaqiiddaa adduunyada joogtaa dee inta adduunka la joogo maal iyo madaxtinimo wuxuunbaad ka heli waa nooc dheefa laakiin dheefta yaree adduunyo waxa ka weyn dhibta ka dambayso dee cadaab aakhira kaa dambeeya macnuhu waa sidaas labiisa almawlaa walabiisa alcashiiru cid waxa weeyaan saaxiib laga dhigto iyo cid la soo dhowaysto oo waxa weeyaan la gargaarsadaba alla ilaaha kuwaasaa ugu liito oo ugu xumaan badan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay masiirka ahlu jannuhu ay marayaan oo jannada iyo khayrka ah ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ina allaha yafcalu maa yuriid dabeed alla wuxuu tilmaamay cidda u malaynaysa muxamed inaanu ilaahiisu u kaalmaynayn dee haysta boo haysdaldalo ciil iyo cadhaha u dhinto ilaahay waa u gargaarayaay kadib rabbi waxa uu tilmaamay ummadduu dawaa'ifkay u qaybsamaso oo dhangaalkooda iyo muslimkooda ilaahay inuu kala xukumi doono oo nin walba wuxuu mutay uu marin doono ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabi'iina walnasaara walmajuusa waladiina ashrakuu ina allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaama allah kala saari weligeedba adduunyaha laysku haysto ilaahay agtiisaa lagu kala bixi xukumka kama dambaysteen ambiilka lahayne nihaayiguna halkaasuu ka dhici waa adduunyada in badan baa laysdaba socon laakiin halka gebagabadiyo gunaanadku waa wa cinda allaahi tajtamicu lkhusuum halkaasaa foodda laysku daray aayaddan waxaa ku sugan ishaaro dadka mu'miniintu calaa mari taariikh weligood inay koox keliya iyo mid yihiin oonay laba ahayn gaaladuna ay yihiin kuwa firaqa iyo faraarada badan leh halkee laga fahmayaa wax allo waxaa fariiqooyini waa gaaladiyo baleeg haaduu waasaabi'iin waannasaara waalmajuus waaladiina ashrakuu ha kala duwanaadaan kulluhum kufri baa kulminaya waa wada gaalo laakiin mu'miniin oo dhan maxaa la ysugu soo ururiyey ina aladiina aamanuu wasfi kale ma leh taasi maxayna dareensiinaysaa mu'miniintu waa mid fariiqooyin ma leh laakiin maanta gaaladay kaga daydeen meel walba boqolaal fariiqa inay joogaan oon midina aanay mid bixinayni dee gaalada noocaasay kaga daydeen oo waa cashar gaala u dhigtay laakiin casharkii nebi moxamed maaha sala allahu calayhi wasalam aayaadka alla waxa uu ku gebagabeeyey sujuudu jamiici alkhalaa'iqi lilaahi caza wajalla wa khuduucuhum lah khalaa'iq oo dhammi yacnii cir iyo dhul iyo waxa u dhaxeeyaba inay ilaahay u sujuudayaan oo isu dhuldhigayaan oo u khuduucayaan oo taladiisa iyo amarkiisa ay ku hoos sugan yihiin alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi washamsu walqamar wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabu wakaiiru min annaas waxaa la tilmaamay makhluuqaadkii cirarka iyo dhulalka oo dhan ku sugnaa iyo makhluuqaadkii kalee cadeed lahaa ee dayax lahaa ee xidiga lahaa ee buuro lahaa ee waxa weeyaan dhir lahaa ee noolo kale lahaa yacnii nafley oo dhan waxaa la yidhi allay u sujuudaya sujuuddaasi ma sujuud dhab ah mise waa bimacna alkhuduuci waalqahri oo ilaahay bay isu dhuldhigayaan oy u khuduucayaan oo awooddiisa kama hoos bixi karaan oo way amran yihiin ma sidaasaa loo jeedaa mise sujuud dhaba labadaba waa la yidhi waxaase xoog badan sujuud dhaba oo xaqiiqo ah oo ilaahay uu yaqaanoo rabbi u baray oo iyagana ku habboon oo munaasaba oo inaku aynaan garanayn ayay alle u sujuudayaan oo kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa mid wal oo makhluuqaadka ka mid ihi siduu alle ugu tukado ugu tasbiixsado waa yaqaanaa allah baray oo ilaahay bay adeecayaan oo u sujuudayaan waxaana sii caddaynaya aayadda alla uu yidhi tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu ilaahay waxau yidhi jalla jalaaluh ilaahay waxa nasaha oo u tasbiixsadoo caabuda toddobada samo iyo toddobada dhul iyo waxa ku dhex sugan labadoodaba shay jiraa ma jiro wa in min shay waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum shay lagama soo reebin wax jiraaba ma jiro makhluuqba ilaa hadduu jirase ilaahay waa u tasbiixsanayaa isagoo mahadniqiisana ku dheehan oo tasbiix iyo taxmiidba waa ku toosan yahay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa makhluuqaadkao dhan ilaahay waa caabudayaanoo waa u tasbiixsanayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah makhluuqaadkii kaleoo dhan waxba lagama soo reebin laakiin kuwii caqliga lahaa ayaa wax laga soo reebay oo alla wuxuu yidhi wa kaiiru min annaas hadda samaawaadka iyo dhulalka iyo kuwa ku dhex sugan iyo cadeedda iyo dayaxa iyo buuraha iyo dhirta iyo noolo oo dhan hadda lama odhan wa kaiirun kulligood ilaahay waa u sujuudayaan oo macaasiyaani way caabudayaan laakiin kuwii caqliga lahaa ee garaadka lahaa ee aadamaha markii la soo gaadhay waxbaa laga soo reebay maaha kulligood waa wa kaiiru min annaas in badan oo dadkii ka mid ah dee in badanna way baydhay laakiin in badan baa sujuudaysa marka halkaasi waa istinaa oo dee waxa ilaahay caasiye ka hor yimidba waa labada dhulka lagu cusleeyey uun asaqaleyn la yidhahde jinkiyainsi laakiin wax alla wixii kale makhluuqaad kale hadday malaa'ig yihiin hadday cidhar yihiin hadday dhulal yihiin hadday bada yihiin hadday buura yihiin hadday geed yihiin hadday dhir yihiin wax alla wixii kale makhluuqaad inaga awoodiya itaal roonaa ilaahay waa waa ateeceen oo way u khuduuceen kamanay hor iman aadamihii daciifka ahaa iyo jinkii la midka ah unbaa loo taag waayey ibnuljawsi sayidulkhaatirka waxa uu ku yidhi nadartu fii qowli illaahi tacaala alam tara ana allaha yasjudu man fi samaawaati waman fi lardi waashamsu waalqamaru waalnujuumu waaljibaalu waashajaru waaddawaabbu wuxuu yidhi aayadda alla hadalkaa uu ku yidhi aan u fiirsaday uma qaala dabeed allah waxa uu yidhi wa kaiiru min annaas wuxuu yidhi ibnuljawsi calayhi raxmat ullah fara'aytu aljamaadaati kullaha qad wusifat bisujuud jamaadaadkii oo dhan iyo waxyaabihii aan noolaha ahayn waxa kulligood lagu sifeeyey kulligood inay wada sujuudayaan buuraha iyo dhirta iyo dawaabka iyo noolayaasha iyo xayawaanaadka waxba lagama soo reebin kulligood sujuud baa lagu sifeeyey wuxuu idhi ibnuljawsi wastathnaa min alcuqalaa'i laakiin kuwii cuqalada ahaa ee garaadka la siiyey waxbaa laga soo reebay waxaa la yidhi wa kaiirun min annaas in badan oo dadka ka mid ah macnaha in badanna waa baydhay wuxuu yidhi markaa ibnuljawsi fadakartu qowla bacdihim halkaa markaan u fiirsaday waxaan xasuustay hadalka ay badhkood yidhaahdeen maa jaxada saamitu man ansha'ah wa min bacdi dawi nudqi ataljuxuudu wuxuu yidhi badhkood waxay yidhaahdeen waa xikmad xeel dheere yacni mayeedhaankaas iyo jamaadaadkaasi may dafirin ilaahay unkee abuuray kamay hor imanoo may dafirin gidaarkaasi ma dafirin geedkaasi ma dafirin baddaasi may dafirin buurtaasi may dafirin cir iyo dhul iyo inta udhaxaysa wixii jamaadaad ahaa iyo noolihii kale may dafirin oo may diidin ilaahay unkee abuuray laakiin waxa uu yidhi kuwii garaadka lahaa ee hadlayey dhawaaqayey barh ka mida ayaa dafiraaddii ka timid iyagaa dafiroo diiday wa kaiirun min annaas oo maxaa la daba dhigay wa kaiirun xaqa calayhi alcadaabu in badanna cadaab baa u waajibay oo dee waa la naaraya marka halka mayeedhaankii iyo jamaadaadkii ilaahay aanay ka dafirin ayaa cuqaladii qaarkood ay dafirin oo ay diideen wa min bacdi dawi nudqi ataljuxuud marka waa xikmad baliiqa maa jaxada saamitu man anshaahu wa min bacdi dawi nudqi ataljuxuudu allah waxau uhi yaa ayuha annaasu dadkiiyow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiin ka cabsada waaye ina salsalata asaaca saacadda qiyaamo gilgilashadeedu shay-un shay weeyi shaygaas oo cadiimun weyn yowma maalinta tarawnahaa saacaddaa aad arkaysaan tadhal way halmaamaysaan maalintaas kullu murdicatin haweenay kastoo ilmanaas jaqsiinaysay way illoobaysaa camaa ardacat wixii ay nuujinaysay ay camaa ardacathu maada mawsuulo marka laga dhigo oo caa'idkana loo soo qadaro ama camaa ardacad ay can irdaacihaa nuujinteedii bay illaabaysaa maada marka masteriye laga dhigo ficilkana master laga keeno wa tadacu way dhigaysaa kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba dhammaanteed xamlaha uurkeedii waa dhigaysaa wa tara nnaasa dadkii ayaad arkaysaa oo sukaara sikhraansan oo wareersan wamaa hum manay ahaanin bisukaara kuwa sikhraansan may ahaanin walaakina cadaaba allaahi ha yeeshee ilaahay cadaabkiisa ayaa shadiidun daran kaasaa wareeriyey wa min annaasi dadkii waxa ka mid a man mid baa ka mida yujaadilu doodaya fillaahi ay fii shaani illaah ilaahay arrinkiisa ayuu ka murmayaa oo ka doodayaa bikayri cilmin cilmi la-aan buu kaga doodayaa wayatabicu waxaan u raacayaa kulla shaydaanin shaydaan dhammaantii shayddaankaasoo mariidin ka muruxsan wanaag oo dhan oo madax adag kutiba waxaa la qoray calayhi shayddaanka korkiisa waxaa lagu qoray oo loo qadaray annahu shaydaanku man axad ka tawallaahu ka weli yeeshee saaxiib ka dhigta fa annahu shaydaanku yudiluhu waa hadlaynayaa ka wayahdiihi waxaanu ku hanuuninayaa ilaa cadaabi saciiri naarta saciire cadaabkeeduu ku hogaaminayaa yaa ayuha annaasu dadkiiow in kuntum haddii aad ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan oo min albacdi isa soo saaridda dambe haddaa shaki kaga sugan tihiin fa innaa annagu khalaqnaakum waannu idin abuuray ay khalaqnaa aslakum aadam asalkiinni aabbihiin aadam baannu ka abuuray min turaabin ciid xaggeed summa min nudfa dabeed idinka waxaannu idinka abuuray candhuuftaa yar dhibicdaa yaree biyaha waa manidiye summa min calaqa dabeed xinjir yaroo dhiigaannu idinka abuuray summa min mudqa dabeed waxaannu idinka abuuray gobol yar ama wax yar oo hiliba qadarka inta yacni mar afka la geliyo wax leeg ayaannu idinka abuuray gobolkaa yare hilibka ahoo mukhallaqatin la suureeyey oo abuurkeeda la dhammaystiray ay musawaratin taammati alkhalqi ayuu odhanayaa maxalligu iyo wakayri mukhallaqa mid aan la suurayn oon abuurkeeda la dhammaystirin ay hayri taammati alkhalqi ayuu maxalligu ku fasirayaa linubayina lakum ay facalnaa dalik waxaanu sidaa u samaynay linubayina si aanu idinku caddayna lakum idinka ay kamaala qudratinaa cala albacdi u soo qadar awooddayada dhammaystiran ee aannu karro inaannu dib idiin soo bixinno si aannu taa idinku caddayno ayaannu sidaa u samayno maraaxishaa idiin marinay wanuqiru waannu ku sugaynaa fil arxaami ilmagaleennada hooyooyinka waxaannu ku sugaynaa maa nashaau waxaannu doonno ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayaannu ku sugaynaa muddadaasoo musaman la magacaabay oo inta sadkiisu uu yahay ah ama sagaal bilood ama lix bilood kolba intii loo qadaray ama ka badan ayaa halkaa lagu sugayaa uma nukhrijukum dabeed waannu idinka soo bixinaynaa uurka hooyadiin tiflaa xaal aad tihiin carruur yaryar uma litabluquu waxaad u soo qadartaa uma nubqiikum dabeed waannu idin baaqi yeelannaa oo waa idinsoo barbaarinaynaa litabluquu si aad u gaadhaan ashuddakum ay waqta ashuddikum xilligii ad adaygiinna oo ilaa soddon jir ama afartan jir ah wa minkum waxaa idinka mid ah man kuwo ama duul yutawafaa la oofsanayo wa minkum oo aan gaadhayn wakhtiga adayga wa minkum waxaa idinka mid a man mid ayaa idinka mid a kaasoo yuuraddu la celinaya huwa manka ilaa ardali lcumuri cumriga ka u liita loo celinayo asaasaqii ah likay laa yaclama si aanu ogaanin min bacdi cilmin ogaal dabadii shay-a waxba aanu ogaanin wa taraahu aad arkaysaa nebi maxamedow ama qof kastoo mukhaatab ah oo u suubada khitaabkow waxaad arkaysaa al arda dhulkii oo haamidatan qallalan ama haamidatan xaal ay tahay mid abaara oo qallalan ayaad dhulkii arkaysaa fa idaa ansalnaa markaanu ku soo dejina calayha korkeeda almaa biyihi ihtazat waa dhaqdhaqaaqaysaa oo warabat kor bay usoo foodhacaysaa waa soo kor noqonaysaa marka geedkii ama nabaadkii ka soo baxayo wa ambatad waxayna bixinaysaa min kulli zawjin nooc wal ayay bixinaysaa oo noocaasoo bahiijin qurux badan oo lagu indha doogsado daalika ay daalika almadkuur tasarufkaa la soo sheegay oo abuurkaa aadamuhuu soo marayee kala dambeeye ah iyo dhulkaa dhintee la noolaynayo tasarufkaa uu ilaahay sameeyee lasoo sheegay haabitun waa mid sugan oo muxuu ku sugan yahay bianna allaha bisababi anna allah in alleh huwa alleh alxaqu ilaahay ka xaqaa inuu yahay sababteeda ayaa uu ku sugan yahay iyo wa annahu alle yuxyii ka nooleeya inuu yahay almowtaa kuwa dhintay iyo wa annahu alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun ka awooda inuu yahay iyo wa anna saacata in saacadda qiyaame aatiyatun tii imanaysa ay tahay oo laa rayba shaki fiihaa dhexdeeda aanu ku sugnay inay dhacayso iyo wa anna allaha in alleh yabcadu uu soo saarayo man fi lqubuuri cidda xabaalaha dhexdooda ku sugan wa min annaasi dadkii waxa ka mid ah man mid baa ka mida yujaadilu doodaya fillaahi fii shaani illaah arrinka ilaahay ka murmayo oo ka doodaya bikayri cilmin cilmi la-aan ku doodaya walaa hudan iyo hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaab la-aan ku doodaya kitaabkaasoo muniirin kitaab wuxuu iftiimiyo cad isagoona aysan ku doodaya haaniya cidfihi waxa uu ka murmayaa arrimaha alleh haaniya cidfih xaal uu yahay dhinaciisa mid laabaya oo isdadbaya oo dadka aan soo qaabilayne ka jeedsanaya kibir iyo iscajabin darteed maxaa uu sidaa u samaynayaa liyudilla si uu dadka u halleeyo can sabiili illaah ilaahay jidkiisa uga lumiyo lahu waxa uu leeyahay kaasi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun dulli baa uu ku leeyahay wanudiiqu waxaanu ku dhadhansiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana cadaaba alxariiqi ay almuxriq cadaabkii wax gubayey yuqaalu lah waxaa lagu odhanayaa mujrimkaas daalika cadaabkaa ku helay haabitun waxau kuugu sugnaaday bimaa qadamad bisababi maa shay sababtii kaasoo qadamad ay hormarsatay yadaaka labadaada gacmood iyo wa anna allaha wa bianna allah in alleh laysa aanu ahaanin bidallaamin ay bidaalimin kii dulmiya lilcabiidi addoommada oo ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo ina allaha laa yadlimu midqaala darra qudhaanjo qadarkeed iyo wax ka liita doona iyo wax ka liita toona ilaahay dadka ma dulmiyo waa ka nasahan yahay dulmi ka yar iyo ka badanba wa min annaasi dadkiina waxa ka mid ah man mid baa ka mida yacbudu allaha ilaahay caabudaya oo calaa xarfin cidhif ama geer dacal buu ka caabudayaa waa sidii nin waxa weeyaan buur qarkeeda saaran oo kale oo eegaya bal xaalku siduu u dhaco waa lugna baqa ugu joog lugna diri ugu joog kolba dhinacay u dhacdo u dhaqaaq weeyi laakiin iimaan saxa oo saadiqa ma aha wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man axad yacbudu llaha ilaahay caabudaya calaa xarfin dhinac ka caabudaya dacal ama calaa shakin sida maxalliguba uu tilmaamayo shaki uu cibaadadii alle ka shakisan yahay ku caabudaya oo xaalkiisu labadan u dhaxeeyo fain asaabahu hadduu haleelo khayrun khayr caafimaad iyo cuud iyo barwaaqo idma'anna waa ku xasilayaa bihi khayrkaas oo diintii wuxuu odhanaya alile waa diin wanaagsan wain asaabathu hadday haleeshana fitnatun dhibaata hadday ku dhacdo fitna haleesho oo cudur iyo caydhnimo iyo waxyaabo kale ku dhacaanna inqalaba calaa wajhi wejigiisa ayuu ka noqonayaa oo dibbuu gaalnimadii ugu noqonayaa khasira waa khasaaray kaasi addunyaa adduunyadii waa khasaaro wuxuu doonaya ma helin hadduu islaa islaamka adduun laga helaa uu ku soo islaamay lacag ku hel adduunyo waa waayey waalaakhirata aakhirana waa khasaaray oo dee cadaab baa ku sugaya daalika kaasi baa alla uu yidhi macnaha khasaaraha adduunye iyo aakhiraba huwa isagu alkhusraanu waa khasaarihii almubiina ee cadda yadcuu waxa uu baryayaa uu caabudayaa min duuni illaah alla sokadii wuxuu caabudayaa maa laa yaduruh waxaan dhibaataynayn hadduu cibaadadoodaba iska daayo iyo wamaa laa yanfacu waxaan waxba u tarayn hadduu caabudo daalika ay ducaa cibaadadaa ilaahay kayrkii uu caabudayaa huwa isagu addalaalu waa baadidii albaciidu ee fogeyd yadcuu waxa uu caabudayaa laman mid baa uu caabudayaa kaasoo daruhu dhibaatadiisu aqrabu ay uga dhowdahay min nafcihi dheeftiisa labiisa almawlaa alla ilaahe waxaa xumaaday mid la gargaarsado kaasaa u liita ama labiisa almawlaa alla ilaahe mid saaxiib laga dhigto kaasaa ugu xunoo ugu liita walabiisa alcashiiru mid qaraabe iyo xigto laga dhigtana kaasaa ugu liita ama walabiisa alcashiiru sida tafsiirka kale tilmaamayo saaxiib la laasimo lala dhaqmo mid laga dhigto alla ilaahe kaasaa ugu xunoo ugu liita alla waxau ihi ina allaha alleh yudkhilu waa uu gelinaya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin beera iyo basaatin baa u gelinayaa tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan ina allaha la yafcalu waa sameeyaa maa yuriidu waxa uu doonayo man axadkii kaana ahaadii huwa manku yadunnu kii u malaynaya an lan yansurahu allaahu nebi muxamed ilaahay inaan u hiilinayn ninkii moodayo fi dunyaa adduunyada aan ugu hiilinayn iyo walaakhirati aakhiraba falyamdud ha u taaga kaasi bisababin xadhig ila asamaa ay ilaa saqfi beytihi gurigiisa saqafkiisa xadhig ha u taago halkaa ha ka soo laalaadiyo ha ka soo xidho humma liyaqtac ay humma liyakhtaniq bihi bian yaqtaca nafsahu min alardi sida maxalliguu jalaaleynka ku tilmaamayo humma liyaqtac waa liyakhtaniq bihi ha isku dabo oo naftiisa ha ku ceejiyo oo halkaa ha ku dilo oo dhulkaba naftiisa adduunyadaba ha uga raaxeeya haddii intaa wiciil iyo cadha ay waxu tarayso falyandur markaa ha eego hal yudhibanna bal inuu tagsiinayo kayduhu shirqoolkiisa iyo dhagartiisa uu dhigay maa yaqiidu wixii cadho gelinayey bal inuu taa ku baabi'inayo ha eego ha fiiriyo marka waa liyakhtaniq bihi intuu xadhig halkaa ka soo laalaadsado ha istaboo ciil ha u dhinto waa tafsiir tafsiirka kalena waxa weeyi falyamdud ha u taago bisababin xadhig ila samaa samada markaa saqafka looma jeedee samadii caadiga ahayd xadhka intuu u taago ha fanto dee samada ha tago yacni gargaarku sow xagga sare kama yimaado samada ha koroo xadhig ha u fuulo humma lyaqtac dabeed ha soo gooyo gargaarka ilaahay halkaa ka imanaya hadduu isagu gaadhayo ha gooyo mana gaadhi karo falyandur markaa ha eego hal yudhibanna bal inuu tagsiiyo kayduhu shirqoolkiisa uu sameeyey maa yaqiidu wixii cadho gelinaya ee gargaarka nebi muxamed ahaa bal hadda waxa weeyaan inay taasi baabi'isoy goyso ha eego ha fiiriyo alla waxau ihi wakadalik ay mithla inzaalinaa lilaayaati asaabiqa sidaannu aayaadkaa horeba u soo dejinnay ayaa anzalnaahu qur-aankan kalena aanu u soo dejinnay aayaatin xaalu yahay aayaad aayaadkaasoo bayinaatin cadcad wa anna allaha allana yahdi waa hanuuniyaa man yuriidu cidda uu doonayo ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobee yahuuda ahaa iyo wasaabi'iina kuwii leexday ee malaa'igta caabuday cubaadulmalaa'ika ee culimmada qaarkood ku tilmaameen iyo waalnasaara kuwii kiristanka ahaa iyo walmajuusa kuwii dabcaabudka ahaa iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey ina allaha alla yafsilu isagaa kala saaraya baynahum iyaga dhexdooda gaalo oo isku dhinaca dawaa'ifkoodoo dhan iyo mu'miniintaoo isku dhinaca ilaahay weeyaan ka kala xukumaya ee kala saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waayo ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba shahiidun kii goobjoogee arkaya ee markhaatiga ka aweeyaan ee waxba ka qarsoonayn alla waxau ihi alam tara miyaanad ogay nebi allow anna allaha in alle yasjudu ay u sujuudaan lahu alle man fi samaawaati makhluuqaadka samooyinka ku dhex sugan oo dhan iyo waman fil ardi makhluuqaadka arlada dhexdeeda ku sugan oo dhan iyo washamsu cadeedda iyo waalqamaru dayaxa iyo waannujuumu xidigaha iyo waaljibaalu buuraha iyo waashajaru dhirta iyo waaddawaabbu wax alla waxa noole arlada korkeeda socda kulligood wa kathiiru min annaas iyo in badanoo dadka ka mid ah marka makhluuqaadka markii la caam yeelay cuqaladii unbaa wax laga soo reebay waa isaynu hore u tilmaannay labadaa dhulka lagu cusleeye saqaleynka la yidhaah waa jin iyo insiye unbaa laga helay ilaahay wax ka hor yimaada inta kale way addeeceen oo kamay hor iman iyo wa kaiirun in badan oo min annaasi dadkii ka mida ayaa alle u sujuuday wa kaiirun in fara badanna xaqa waxa ku dhaboobay calayhi korkiisa alcadaabu cadaabkii waman yuhin illaah ruuxa alla u dulleeyo ee diin loogu taag waaye iyo daaco ee diin la'aan noqda famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin wax sharfi kara oo karaamayn kara cid alla cid karaamo u keeni kartaa uma sugnaanin ina allaha allana yafcalu waa sameeyaa maa yashaau waxa uu doono wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online